aynu ku bilownaya idaacaddeennan waxaa mas-uuliyiinta dalkaasi masar ay si rasmiya u xidheen madaxweynihii xilka laga qaaday ee maxamed mursi garsoor masaari ah oo ayaa amray in maxamed mursi uu sii xidhnaado muddo shan iyo toban maalmood ah iyada oo loo haysto eedo kala duwan oo ay ka mid yihiin inuu u basaasay ururka xamaas ee reer falastiin sidoo kalena waxaa maanta magaalooyinka ku yaala dalkaasi masar ka socda dibadbaxiis ka soo horjeeda oo ay kala dhigayaan taageerayaasha mursi iyo kuwo kasoo horjeeda oo iyagu ka jawaabaya baaq uga yimid taliyaha ciidamada masar oo isagu ku baaqay in jimcaha ay dhigaan dibadbax looga soo horjeedo argagixisada wariyaha v o eda xuseen saxnuuni ayaa warbixintan iyo wararkii ugu dambeeyey nooga soo diray magaalada qaahira waxaana uu uga waramay anidhaahde sahra cabdi axmed waad mahadsan tahay zahra dhab ahaantii madaxweynihii hore ee masar maxamed mursi ayaa si rasmi ah loo xiray maanta oo maxbuus ayuu ahaanayaa muddo shan iyo toban maalmood kadib markii ay amreen garsoorka dalkani garyaqaan xasan samiir oo ka tirsan maxkamadda racfaanka dalka masar ayaa soo saaray xukun ah in la xiro maxamed mursi muddo shan iyo toban maalmood ah kadib markii lagu eedeeyey ama lagu helay buu yiri eede mo ay ka mid yihiin inuu la shaqeeyey ururka xamaas ee reer falastiin iyo inuu xabsiga dalka masar uu ka baxsaday sanadii labada kun iyo ko iyo tobanka isagoo aan xukun lagu ridin garsoorayaasha masaarida ayaa maalmaha soo socda samaynaya baaritaano ku aadan arrinkaasi si maxkamada loo soo saaro madaxweynihii hore waa haddii lagu xaqiijiyo eedeemaha lagu soo eedeeyey zahra marka uu warkaasi soo baxay kadib ururka xamaas reer falastiin ayaa si weyn u cambaareeyey hadalka ka soo baxay garsoorka masar ee sheegaya in maxamed mursi wada shaqeyn uu la lahaa ururka xamaas sidoo kale ururka aqwaan muslimiinka ayaa ku tilmaamay xariga maxamed mursi iyo eedeymaha ka soo horjeeda iyo eedeymaha labaduba inay daliil u yihiin inuu soo laabtay xukunkii kala teliska ahaa ee xusni mubaarak waayahay xilli maxkamad la soo saarayo si dembigaasi loogu qeexo miyaa la sheegay wakti miyaa la qabtay ilaa iyo hadda zahra garsoorka masaarida kama aysan hadlin xilliga maxkamada lasoo saarayo laakiin waxa ay sheegeen shan iyo toban maalmood gudahooda inay baaritaano ay ku samaynayaan eedeymaha lagu soo eedeeyay madaxweynihii hore dabadeedna ay soo saarayaan xukun ah in maxkamada lasoo saarayo iyo in kale ilaa iyo julaay bishani saddexdeedii markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore dalkaasi masar maxamed mursi halka jaaniya cirib uu dhigay waa lagu wareersanaa marka hadda ma ka sii warameen oo faahfaahin ma ka bixiyeen halkuu ku xirnaa cidda gacanta ku haysay iyo waxoo dhan marka hore zahra sida aada la socoto madaxweynaha ama madaxweynihii hore ee dalka masar waxa uu ku jiray gacanta ciidamada militariga dalkani cid ogeyd ma jirto marka laga reebo hogaanka sare ee ciidamada dalkani marka ciidamada sida ay horey u sheegeen iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankani madaxweynaha ayaa waxa uu ku sugnaa goob ay og yihiin keliya hogaanka sare ee ciidamada militariga waxa ayna kolkaasi ay sheegeen in madaxweynaha uu bed qabo oo si wanaagsan loola dhaqmo marka waxa ay ku adkaysanayaan ciidamada militariga in madaxweynaha xilligaasi uusan maxbuus ahayn laakiin maanta wixii ka dambeeya sida warbaahinta masaarida ay sheegayaan si sharci ayuu waxa uu u noqday madaxweynaha qof maxbuus ah muddo shan iyo toban maalmood ah dalka guud ahaan waxaa ka socday magaalooyin badan dibadbaxyo iska soo horjeeda qaarkood khasaaro fara badan ayaa ka dhashay bal dibadbaxyadaasi wararkii ugu dambeeyey zahra banaanbaxyo iska soo horjeeda oo lagu taageerayo mid ka mid ah ciidamada halka mid kalena looga soo horjeedo ciidamada masaarida ayaa si weyn waxa ugu socdaa magaalada qaahira iyo gobolada dalka masar kumanaan ka mid ah dadka masaarida oo taageersan go-aanka ciidamada ay xukunka ugu tuureen madaxweynihii hore ayaa isugu soo baxay fagaaraha weyn ee taxriir kuwaasoo sita calanka masar iyo weliba sawirka taliyaha ciidamada dalka genaraal cabdifatax ciisi taageerayaasha xarakada tamarud iyo isbahaysiga badbaadada qaranka oo ka jawaabaya baaq xilka wasiirka gaashaandhiga ayaa ku banaanbaxaya fagaaraha taxriir banaanbaxyaasha ayaa ku dhawaaqaya zahra erayo ay kaga soo horjeedaan madaxweynihii hore iyo weliba kooxaha islaamiyiinta banaanbaxyada ay dhigayaan kooxahan calmaaniyiinta ayaa lagu taageeraya ciidamada kadib markii wasiirka gaashaandhiga uu laba maalmood ka hor soo saaray baaq ah inay isugu soo baxaan banaanbaxyada nuucan ah si milatariga looga taageero waxa ay ugu yeereen la dagaalanka argagixisada laakiin dhinaca kale kumanaan ka mid ah taageerayaasha maxamed mursi ayaa iyaguna ku banaanbaxaya fagaaraha raabica alcadawiya iyo fagaaraha alnahda ee gobolka giza iyo magaalooyin dhowr ah oo ka mid ah wadankani sida aliskandariya ismaaciiliya asyuud iyo magaalooyin kale eedeyntani madaxweynihii hore lagu eedeeyey inuu xiriir la leeyahay xamaas maxay ka bedelaysaa ee dadkaasi raacsanaa madaxweynihii xukunka laga tuuray ee maxamed mursi dhab ahaantii zahra ilaa iyo hadda zahra ma muuqdaan hadalhayn ku aadan in isbedel uu dhacayo ama uu ku dhacayo banaanbaxyada nabadeed sababtoo ah qaar ka mid a afhayeenada xarakaadka islaamiga sida ururka aqwaan muslimiinta ayaa sheegay in dibadbaxyadooda ay sii ahaanayaan kuwa nabdoon waryaha v o weda xuseen saxnuuni oo magaalada qaahira ku sugan oo khadka telefoonka ugu warramayey sahre cabdi axmed